waxaa dhowaanahanba degmada taleex laga sugayay inay soo gaadhaan xubnaha loo yaqaano gruubka lixaad amaba jaysigiis kuwaasoo ahaa raggii lahaa hindisaha shirka khaatuma wan iyo khaatuma labo waftidan ayaa soo gaadhay degmada taleex waxaana soo dhoweyn aad u ballaadhan ay kala kulmeen dadweynaha ku dhaqan taleex iyadoo dad aad u tiro badan gaadiid iyo gamaanka fardoodba ay kaga hortageen meel durugsan oo hiraadii degmada taleex u jirta toban kilomitir waftidan ayaa soo dhoweyntooda sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay isimada deegaanada sool sanaag iyo cayn waxaana horkacayay siyaasiga caanka ee cali khaliif galaydh waftidan oo watay gaadiid aad u tiro badan ayaa waxaa safarkooda ku weheliyey garaadka guud ee beelaha sool sanaag iyo cayn garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo sidoo kale aqoon-yahano iyo siyaasiyiin u dhashay deegaanada sool sanaag iyo cayn soo dhoweynta waftidan oo dhowaanahanba qabanqaabadeeda laga dareemayay degmada taleex ayaa haatan waxa ay si toosa u yimaadeen degmada taleex oo ah halka ay taallo gogosha shirka wadatashiga beelaha dega deegaanada s a c loo yaqaano waftidan soo galay degmada taleex ayaa waxaa ka mid ahaa brofesor cali khaliif galaydh brofesor cali ciise cabdi iyo mudane maxamed buraale sidoo kalena waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dowladda kumeel gaarka soomaaliya xukuumaddii uu hogaamin jiray farmaajo mudane cabdikariim xasan iyo weliba aqoon-yahano iyo siyaasiyiin kale u dhashay deegaanada sool sanaag iyo cayn
waxaan arkaynaynaa ujeedooyinka laga leeyahay shirkan magaalada taariikhda lagu qabanayaa in yool kale ilaahay inoo sahlo waa ku guulaysan marka guddida jisigiska la sugayay xubno dhiman miyay jiraan socdaalkiina xubnan dhimana weli imana waa jiraan gormaa laga yaaba inay xubnahaas yimaadaan
aad bay reer talex u mahadsan yihiin soo dhoweynta qiimaha leh tolkii jira allaha ka yeelo
markii ay waftidani soo gaadheen afaafka hore ee degmada taleex ayaa waxaa iyaguna halkaasi ku sugayey dadweyne aad u fara badan oo caleemo qoyan ku soo dhoweynayay iyadoo markaasna ay waftidani mid mid u gacan qaadeen dadkii iyagu markaasi soo dhoweynta ka qayb qaadanayay dareenka goobta soo dhoweynta ayaa dhammaanba dadku waxay ahaayeen kuwa ay shucuurtooda ka muuqato farxad iyo niyad wanaag loo hayo soo dhoweynta waftidan waxa ay waftidani soo mareen deegaano ka tirsan gobolada sool iyo cayn oo ay ka mid yihiin deegaanka saxadheer oo ay shalay gelinkii dambe soo gaadheen sidoo kalena waxa ay saaka gelinkii hore soo mareen degmada boocame ee gobolka sool soo dhoweynta taleex kadib ayaa waxaa waftidan la geeyey guri markaasi loogu talagalay inay waftidani degaan iyadoo markaasna dadweynaha ku dhaqan degmada taleex ay markaasi soo buuxdhaafiyeen iridda hore aqalkaasi iyadoo markaasna ay dadku ciyaarayeen ciyaaraha hidiya dhaqanka soomaaliyeed oo markaasi ay dadka wejadooda ka muuqanaysay farxad
أنا مصطفى قلعبة يا مصطفى قلعبة قلعبة